baarlamaankan waxaan u iminay inaannu eegno bal xaaladda nadaafadda iyo dhibaatooyinka iyo waxa tabanaysa inaanu ogaanno waananu ogaanno idinkoo noo warramin ishaa macalinna waanu aragnaa waxa meesha ka taagan oo aragnaa bulaacadda socota waanu aragnaa waa ogtiin walaalayaal daartaa waxa dhisay dawladdii aynu ridnay ee qabiilka aheed ayaa magaranaysaa ayna xasuuqday dhistay maanta waxa weeye tan aynu haysnay siddeed labaatanka sannadood taasoo kale way dhisi kari waayeen ismaan lahayn ismaan lahayn hargeyse waxay u darsan doontaa dadkii la soo magacaabi jiray ee xamar laga soo magacaabi jiray ayay u darsanaysa ismaan lahayn kuwii maanta joogaa waxa garanaya qura wax cun mooja wax qabama garan maayaan waxay noo ballana madaxweynaha waanu u tegina haddii uu go'aan ka gaadhi waayo aan ku midaysannahay dawladda hoose meeradaa bilaa sharciga ah hadduu ka gaadhi waayo go'aan baarlamaankaa toddobiyo toban sila bilaa sharciga ah hadduu go'aan ka gaadhi waayona ku wada jirno ilmahaa yaree aabbihii dhintay guurta laga dhigayo u dhaarinayo saleebaan gaal dhaarinayo